xukunkanoo gelinkii dambe ee maalintii shalay ka raacay deegaan hoos yimaada degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo gabarh ka sinaystay islamarkaana aan guur soo marin wiilka iyo gabadha iska sinaystay ayaa maxkamadda islaamiga ah ka horqirtay inay falkan ku dhaqaaqeen islamarkaana ay raali isaga ahaayeen waxayna maxkamaddu xaqiijisay miirqabkooda haddii ay horay guur u soo mareen wiilka dhallinyarada ah keliyaha ayaa la keenay fagaaraha oo xukunka lagu fuliyey halka gabadha sababo ku aadan inay umul tahay dib ugu dhigtay maxkamadda fulinta xukunkeeda qaadiga maxkamadda shareecada islaamiga ah ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda ayaa waxay xukuntay sida soo socoto kow in labadooda ay ku wada dhaceen bal zino xaaraam ah labo in lagu wada bogto min boqol karbaash oo xadudjano ah iyo in la musaafuriyo muddo hal sano ah saddex in wax xuquuq nafaqo iyo meher aysan ku lahayn maadaama ay raali kaga aheed falka zinada afar in xukunkeeda lagu fulin doono markay umusa ka soo baxdo intaas kadib qaadigu wuxuu caddeeyey inuu xukunka ku sugnaaday qiraalkooda isagoona soo daliilsaday adilada loo cuskaday xukunka waxaana loo uskaday adilada hoos ku qoran qowluhu tacaalaa الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة النور آية الرواد ولحديث عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلدها ونفس السنة رواه مسلم marar badan maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ee taabacsan xarakada al-shabaab ayaa horey xukuno kala duwan u fuliyey kuwaas oo ka dhacay dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose